ganacsatada Soomaalida dalka Kenya oo ka walaacsan khilaafka diblomaasiyadeed ee ka dhex taagan dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa sheegay inay durbadiiba dareemayaan saameyn ka dhalatay khilaafkaasi oo soo wajahay ganacsigooda bayac mushtarka sida gaarka u dareemaya saameyntaasi waxaa ka mida kuwa ka ganacsada diyaaradaha xamuulka iyo dadka u kala qaadi jiray caasimadaha Nairobi iyo Muqdisho wariyaha v o e da ee nairobi khadar maxamuud xareed ayaa warbixintani noo haya kadib muddo ku dhow hal toddobaad oo uu meeshii ugu sarraysay uu gaaray khilaafka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya waddamada soomaaliya iyo kenya ayaa ganacsatada soomaalida ah ee dalka kenya gaar ahaana kuwa ka kala shaqeeya caasimadaha nairobi iyo muqdisho waxa ay sheegayaan in durbadiiba ay dareemayaan saameynta ka dhalatay khilaafka labada waddan gaar ahaana ganacsatada sida gaarka ah u dareemaya saameyntaasi waxaa ka mid ah ganacsatadii diyaaradaha xamuulka iyo dadka u kala qaadi jiray muqdisho iyo nairobi abukar xasan dhaqane oo ah ganacsade lix iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay ka shaqaynayay diyaaradaha dadka iyo xamuulka u kala qaada magaalooyinka nairobi iyo muqdisho ayaa sheegaya inuu hadda aad uga walwalsan yahay sidii uu ganacsigiisa kusii socon lahaa maadaama ganacsigiisa uu hadda la licliicayo saameynta ka dhalatay qaar ka mid ah go'aanadii ay dowladda soomaaliya ay ku soo rogtay dadka haysta baasaboorka kenyaanka ah ee doonaya inay usoo safraan soomaaliya anaga ahaan dhaqna tarefal agencisada iyo qolada airlineka ana u hadlayo saameyn weynaa nagu yeelinay dhammaanteenabo maadaama wixii hore oo awal on arrival viisaha lagu qaada jiray haddana la dhahay dowladda safaaradda kenya soomaaliya la dhahay laga qaato viisada culeys weyn iyo waxbaan waxaan dareemaynaa in culeys weyn naga imaan doono meeshaas
markii uu soo baxay go-aanka ay dowladda soomaaliya maxaa dareentay wallahi waxaan dareemnay culeys weyn inuuna soo fuulay dhinaceena marka waxaan leenahay ilaahay inaan insha allahu tacaala in arrintan kheyr noogu bedelo anaga ahaan culeys weyn inaan dareenaan dareenayna insha allah insha allah rajo weynaan ka qabnaa boqolkiiyo boqol waxaan rajaynaynaa intaa janawari la gaarin inaa insha allah wax walba sidiis kusoo noqdaan haddii ilaa yaraa wallahi saameyn weyn baa la dareemaya kuleytugu diyaaradihii awal ku bixi jiray afar falight inay kusoo koomi doonaan hal falight ama laba falight oo basanjarka yaraanayo trifalka yaraanayo maadaama wixii laga dhigay fiisa awalna ahaa jireen on arrival kuleyta waa dareemi karaa qof walba wax dareemi karo shacabka labada wadan ee soomaaliya iyo kenya ayaa la aaminsan yahay inuu ka dhexeeyo xiriir ganacsi iyo mid wada shaqayn oo soo jireen ah marka laga soo tago ganacsatada soomaaliyeed ee hantida badan ku haysata kenya waxaa sidoo kale jira muwaadiniin badan oo kenyaan ah oo ka shaqaysta gudaha soomaaliya waana sababta ay shacabka labada wadan ee soomaaliya iyo kenya ay aad uga walwalsan yihiin xiriirka xumaaday ee labada wadan ganacsatada xaafadda islii ee magaalada nairobi waxa ay ka mid yihiin ganacsatada uu ganacsigoodu uu ku tiirsan yahay labada dowladood ee soomaaliya iyo kenya waxaana jira walaac xoogan oo ay ganacsatada soomaalida ee xaafadda islii ay xilligan ka qabaan sida ay xaaladda ku socoto cumar ibraahim xuseen waa xogayaha guddiga ganacsatada soomaalida ah ee suuqa ganacsiga islii ee magaalada nairobi ganacsatada soomaalida ee islii ka ganacsada islii business community annaga waxaan is leenahay arinta soomaaliya kenya saameyn badan bay u leedahay labada shaacab muddo oo aan kala maarmin oo walaalo ah ganacsi badanna ka dhexeeyo dano badanna ay ka dhexeeyaan marka waxaan is leenahay danaha arinta hadda socota isku socodkii bay xanibaysaa ganacsigii hoos u aadaa labada wadan mar walba wax badana ka dhexeeyey marka waxaan leenahay ganacsiga saameyn weyn ayaa ku imaaneysa ilan diyaaradihii wixii bixiya system wax badana isbedelah dad badan oo kenyaan oo xaggaas ka shaqaysta ayaa jira soomaali badan oo oo maarata kenya ka shaqaystaa jirta oo hanti badan kuleh dhaqaalo badan kuleh maalgashi fiican ku samaystay kenyana dan badana ugu jirta in maarata xiriirkaas uu socdo soomaaliyana sidoo kale labadaba ma kala maarmaan marka waxaan dhigi karnaa saameyn badan iyo walaac badan aan qabnaa laakiin waxaan rajaynaynaa fariinta annaga inay maarata wadahadal iyo maarata labada wadan labada shacab dantoodii ay ka wada shaqeyn labada wadan isku soo dhowaadaan wixii macquul ay ka wada hadlaan ubaan maarata fariintan ay tahay maxamed cusmaan shire oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa qaba in marka dib loo eego taariikhda soo jireenka ah ee darisnimada ganacsiga iyo dadnimo ee labada wadan ee kenya iyo soomaaliya ay muhiim tahay in madaxda labada wadan ay miiska wadahadalka isugu yimaadaan oo ay xal ka wada gaaraan khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dowladood kenya iyo soomaaliya waxaa ka dhexeeya taariikh soo jireena oo almost shan qarni iyo ka badan marka anigu waxaan u arkaa muhiimada koowaad soomaaliya iyo kenya laba wadan oo kala maarmi kara maaha waayo almost lix milyan ilaa shan milyan taqriiban oo citizen ah oo soomaaliya ayaa kenya ku nool gobolka ugu weyna waxa weeye oo kenya waxa weye waa norristan marka anigu waxaan u arkaa xalka inuu caqabad ku yahay arrimaha siyaasadda ganacsiga iyo socodka labada dal dadka soomaaliyeed businesskooda waxay ka qaadaan nairobi iyo ka fog fog waxay geeyaan boodharada ay la wadaagaan soomaaliya dhadhaab gudaha soomaaliya ilaa iyo meesha la yidhaahdo dobley ilaa degan laba areadaasay geeyaan ganacsiga soomaaliya ka yimaadana wuxuu yimaadaa boodharada ilaa gudaha kenya ayuu soo galaa marka socodka labada wadan dhibaata ku keenaya khilaafka soo kala dhex maray labada dowladood oo dariska ah walaala ah si kastaba ganacsatada soomaalida ee kenya oo hanti badan ku leh waddanka kenya ayaa rajo wanaagsan ka qaba in xal laga gaari doono khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo kenya waxaan rajaynaynaa in maarata khilaafkaasnu si deg deg uu ku dhammaado baan leenahay haddii xaaladda sidan ay kusii socoto ka waran saameynta ka dhalan karta ganacsi labada waddan saameynta waa wax badan ayaa la dhihi karaa ganacsiga labada wadanba waa ma kala maarmaan wax badanaa isbedelaya dhaqaale ahaan iyo maarata wax badanaa isbedelaya sababto waad dareemi kartaa dadka badanoo halkaas u shaqo doonto kenyaan ah waa fara badan yihiin dad soomaaliya oo iyagana maarata kenya dan badan ay ugu xiranta ayaa jira marka labada wadan waxaan dhihi karnaa dhaqaale ahaan wax badan saameyn badan bay keeni kartaa laakiin kulley waxaan rajaynaynaa inay maarta waxaan saansi ahaan doonin wadahadal ay ku dhamaystaan arrintooda saasuma rajaynaynaa dowladaha xubnaha ka ah urur goboleedka igad oo lagu wado in maalmaha soo socda ay shir ku yeeshaan dalka jabuuti ayaa la filayaa inay xal ka gaaraan khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya khadar maxamuud xareed v o a nairobi